halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareeyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijka waxaanan horay u sii wadaynaa waxbaridii hadalladii ilaah ee la magac baxay dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka zabuurada oo qayb ka ah axdigii hore kitaabkan zabuuradda waxaa ku badan waxyiyo ka hadlaya imaanshaha masiixa waayo boqor daa'uud ayaa masiixa ka soo farcamay dhanka hooyada markiina ugu dambeysay waxay inoo joogtay xaalka ku saabsan baryadii daa'uud markii uu ka cararayay saa'uul waxaanan ka hadalnay ama aan adkaynay sida loogu baahan yahay inaan ka feejignaanno shayddaanka iyo khiyaanadiisa iyo sida uu u daaneeyo kuwa ilaah ka cabsada haddaan horay idinku sii wadno haddaba zabuurkii toddobiyo tobnaad ayaannu iminkana eegaynaa baalka toddoba boqol iyo afar ee axdigii hore aayadihiisa shan ilaa lix waxaana qoran sida tan si aanay cagahaygu u simbiriraxan tallaabooyinkayga ku adka ee waddooyinkaaga ilaahow waan ku bariyey waayo waad ii jawaabi doontaa bal dhegta ii dhig oo hadalkayga maqal nin ka mid a ragga ka faallooda kitaabka ayaa waxa uu inoo fasirayaa aayadda markaasoo daa'uud leeyahay ilaahow waan ku baryey waayo waad ii jawaabi doontaa bal dhegta ii dhig oo hadalkayga maqal waxa uu ninkan mufasiriinta ka tirsani leeyahay daa'uud wuu garanayey inuu wanaagsan yahay oo sayid ciise masiix buu isku suntayaa ama calaamadinayaa markii uu ilaah baryey ayaa ilaah maqlay innaga oo dhan waa ay inoo xaqiiqsan tahay saaxiib in ilaah ina maqlayo oo uu salaadaheenna ka jawaabayo markii aanu dhib ku jirno waa haddii aan rumaysad leenahay ee haddaan horay idinku sii wado xigashada kitaabka ayaan eegayaa haatan zabuurka toddobiyo tobnaad aayadaha toddoba ilaa siddeed oo leh bal muujir raxmaddaada yaab kale adiga oo kuwa isku kaa halleeya gacantaada midig kaga badbaadiya kuwa ku kaca iyaga ii dhowr sida isha ininkeeda oo igu qari hooska baalashaada sannada ka hor ayaa ilaa waxa uu isticmaalay sharaxaad la mid a tan iminka daa'uud isticmaalayo oo waxa uu leeyahay sida ku qoran kitaabka baxniintii cutubka sagaaliyo tobnaad aayadda afraad baalka koob iyo sagaashan ee kitaabka axdigii hore markaasoo uu lahaa idinku waad aragteen wixii aan ku sameeyey masriyiinta iyo sida aan idiinku soo qaaday gorgorro baalashood oo aan idin soo kaxaystay haddaba kaasu waa sawir inoo sheegaya halka layna geliyey waana hooska baalashiisa sannado kadib ayaa sayidkeennu waxa uu leeyahay sida ku qoran injiilka sida mataayo isu qoray cutubka saddexiyo labaatanaad aayadaha ama aan idhaahday aayadda toddobiyo soddonaad baalka afartan iyo toddoba ee axdiga cusub oo leh yeruusaalimay yeruusaalimay tan nebiyada dishooy oo kuwa loo soo diray dhagxisoy inteebaan marar badan jeclaaday inaan carruurtaada u soo ururiyo xataa sida dooradu carruurteeda baalasheeda hoostooda ugu ururiso laakiin idinku ma aydaan jeclayn haddaba waxaad ogaataa in la yidhi baalasha hoostooda waana sawirka daa'uud halkan inagu siinayo haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa zabuurka toddobiyo tobnaad aayadaha sagaal ilaa labaiyo toban baalka toddoba boqol iyo afar ee axdigii hore waxaana qoran sida tan waxaad iga qarisaa kuwa sharka leh oo iqarriba kuwaasoo ah cadaawiyaasha naftayda oo hareerahayga ku wareegsan qalbigooday xidheen oo afkooduna waxa uu ku hadlaa waxyaabo kibir miiran ah oo haatan waxa ay cidhiiriyeen tallaabooyinkaygii oo waxa ay noogu dhaygageen inay dhulka nagu tuuraan aawadeed isagu waa sida aar libaax ugaarsi damacsan iyo sida aran libaax oo meel qarsoon ku dhuunta marka ay sidan tahay ayaa daa'uud ilaah u cabanayaayoo waxa uu leeyahay oo uu garanayay in ilaah maqlay coodkiisii daa'uud oo weli ilaah sii baryaya ayaa waxa uu leeyahay sida ku qoran cutubka toddobiyo tobnaad aayadaha saddex iyo toban ilaa shan iyo toban sida tan rabbiyow kac oo isaga ka hortag oo dhulka hoos ugu tuur oo naftaydana kan shar kale seeftaada kaga samata bixi rabbiyow waxaa dadka igaga samata bixisaa gacantaada kuwaasoo ah dadka dunida oo qaybtooda ku jirto nolosha adduunkan oo aad calooshooda ka buuxisaa khasnadaada iyagu waxa ay ka dhargeen carruur oo maalkooda harayna waxa ay uga tagaan dhallaankooda laakiin anigu xaqnimaan wejigaaga ku fiirin doonaa oo waa i deeqi doonaa markii aan ammaantaada arko oo aan ekaantaada la soo tooso waxaa haddaba hadallada daa'uud markii la cabbiro inoo muuqanaya daa'uud oo god ku dhex jira oo ilaah u qayla dhaansanaya inuu samato bixiyo aawadeed daa'uud waxa uu garanayaa in ilaah samato bixinayo oo welibana maalin uu hor iman doono haatanse waxa ay u muuqanaysaa in cadowgiisu ay ka xoog badan yihiin oo ay ka itaalroon yihiin aniga iyo adiga oo ah carruurtii ilaah waxaan eegaynaa duni ina mucaaradda waxaa haddaba hubaala in dunidu ay ka jiraan waxyaabo inagu adag laakiin waa inaan maanka ku hayno in ilaah aanay ku adkayn waxyaabaha innaga inagu adag ilaahna wuu ina eegayaa oo haddii aynu caawimaad xaggiisa ka doonaynana wuu ina siinayaa carruurta ilaah had iyo goorba waxa ay leeyihiin ama helayaan tabantaabada ilaah iyo naxariistiisa waxaan rajaynayaa inay jirto mar aad khatar gelaysaan iyo marar aydaan khatar ku jirin mar walibana ilaah baannu isku hallaynaynaa sidii daa'uudba yeelay haddaba zabuurka toddobiyo tobnaad waa mid caawimaad siinaya kuwa dhibaataysan waase haddii ay akhristaan khaasatan markii col ina hayo zabuurku waa dhaqangal wakhti waliba oo waxaad ka helaysaan xoog iyo kalsooni haddii aad caadaysataan akhrintiisa badankeen waxaan leennahay cadow aan inaga dheerayn oo inagu haraysan marka waxaa cadowgaas oo kale looga baxsanayaa oo keliya baryada ilaah cadowga nolosha masiixinimada qaybta ka ah waa mid bilxaqiiqa la mid ah ama la odhan karo waaba deriskeen ama saaxiibadeen ha yeeshee saaxiibna inalama ahan derisna inalama ahan ee waa nin doonaya in uu nafsadayada gaado waxaannu iminka si dawaale ah u bilaabaynaa haddaba dhegaystayaal cutubka siddeed iyo tobnaad ee kitaabka zabuuradda haddaba cutubkan siddeed iyo tobnaad waxa uu ka kooban yahay hal mawduuc waxaana weeye ammaan daa'uud ilaah u soo jeedinayo markii uu ka samato bixiyey gacantii saa'uul haddaba zabuurkan waa mid kale oo isna aad iyo aad u wanaagsan oo uu daa'uud tiriyey waxaanaad mooddaa in kuwo badan oo ka mid a mufasiriinta furfuran aanay waxba ka helin zabuurkan laakiin khibradihii daa'uud baad mooddaa inay wax kala soo baxayaan oo waxyaabo wanaagsan bay ka qoreen haddaan tusaale u soo qaadanno ninka la yidhaahdo abron waxa uu qoray faalladan soo socoto oo waxa uu leeyahay zabuurkan wanaagsan ayaa daa'uud inoogu sheegayaa qiso kooban oo noloshiisa ku saabsan qoraalkan ku saabsan samata bixinta iyo guusha ilaa siiyey isaga iyo sidii niyaddiisu dareentay iyo jacaylka dhabta ah ee uu ilaah u hayo iyo weliba ujeeddooyinka hagaagsan ee daacadnimadu ku laran tahay ayaa lagu caddaynayaa buu leeyahay baron zabuurkan intii noloshiisu khatarta ku jirtay ee uu hadba meel u cararayey oo uu saa'uul eryanayey intaanu carshiga korin iyo sidii noloshiisu u adkayd ayaa lagu eegayaa zabuurkan waxaa kaloo ku qoran sidii loo cadaadinayey maalinba maalinta ka dambaysay markii uu noqday boqorka oo ay aad u dhibayeen kuwii ka soo horjeeday oo diidanaa xukunkiisa iyo sidii ay u doonayeen in ay xadaan niyadaha dadkiisa oo ay ugu khasbaan in isagu uu mar kale la cararo noloshiisa isaga oo ka ordaya wiilkiisii waxaa markaa kaloo zabuurkani uu ka hadlayaa sidii daa'uud ula dagaalamay cadaawayaashiisii ku wareegsanaa ee qurumaha karaahiyada ahaa oo dhibaatooyinkii uu la kulmay oo dhanna waxa uu ku cadyahay zabuurkan haddana weligii ma waayin jacaylka iyo raxmadda ilaah caawimaaddiisa aawadeed ayaa uu kaga adkaaday cadaawayaashiisii oo dhan oo haatan markaasoo uu noqday nin oday ah waa marka uu tirinayo zabuurkane ayaa uu markii uu ka fekeray waxyaalaha oo dhan ilaah u mahadnaqayaa oo waxa uu qaadayaa ama ku luuqaynayaa zabuurkan ilaah ammaanka ah taasoo uu ilaah kaga mahad celinayo sidii noloshiisu ahayd iyo sidii uu u gargaaray haddaan intaa uga baxo faalladii brown wax kasta ee ninkan ka mid ka ah mufasiriinta uu leeyahay waa run wuxuuna ina siinayaa fasiraad ku saabsan sidii noloshii daa'uud ahayd marka la eego zabuurkan zabuurkan dhegaystayaal waa mid laga soo qaatay marxaladihii ku qorraa kitaabkii labaad ee samu'eel cutubka labaiyo labaatanaad oo markii aynu daraasaadka ku samaynaynay kitaabka labaad ee samu'eel ayaannu khibradihii daa'uud ka soo hadalnay ha yeeshee markii la eego zabuurkan ayaannu si hoosaysa u eegaynaa qisada oo waxaan ka fiirinaynaa dhinac kale zabuurkan macaanigiisu aad buu u weyn yahay oo marka dhinacyo badan laga eego waxaan arkaynaa inuu ka baaxaad iyo macaani weyn yahay sidii ninkan faalla qoraha ahi u eegay waayo markii hadalkii caadiga ahaa gabay laga dhigo ayaa macaanigu sii ballaaranayaa waxaana haatan uu ka hadlayaa wiilka ilaah oo ah kan ilaah subkaday waana masiixa badbaadiyaheenna ah oo ku dhibaatooday siliciisii nin kale ayaa waxa uu leeyahay zabuurkani wuxuu ka hadlayaayoo kale micida dhimashada iyo weliba carshiga ilaah inta ka dhex leh waxaana haddaba nool lahay innagu maalmo wax badan laga leeyahay jacaylka oo kuwo badan ayay weliba la tahay in maadada ku saabsan jacaylka aanay ku qorayn axdigii hore oo axdiga horena uu yahay uun sharci balse waxaad ogaataa oo aad eegtaa sida daa'uud ku bilaabay zabuurkan innagoo ka eegaynaa cutubka siddeed iyo tobnaad aayaddiisa koowaad baalka toddoba boqol iyo shan ee axdigii hore oo leh rabbiyow xoogaygiiyow anigu waan ku jecelahay haddaba goorma ayaa ay ahayd wakhtigii kugu dambaysay ee aad tidhaahdo ilaahow waan ku jecelahay haddaba inaad ilaah jacaylkaaga u muujisid oo aad qiratid waxa ay ka mid tahay waxyaabaha ugu wanaagsan ee qofka bani'aadmiga ahi sameeyo ammaanta ilaah waxa ay ka bilaabanaysaa jacaylka uu ina jecel yahay iyo badbaadada uu ina siiyey wuu ina dhowrayaa oo siismadiisa ayaa uu inagu ilaaliyaa waxaad haddaba ogaataa in sayidka loogu yeeray xooggayga haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa zabuurka siddeed iyo tobnaad aayaddiisa labaadoo leh rabbigu waa dhagax weyn oo ii gabbaada iyo qalcaddayda iyo samatabixiyahayga iyo ilaahay iyo gabbaadkayga adag oo isagaan isku hallayn doonaa isagu waa gaashaankayga iyo geeska badbaadadayda iyo munaaraddayda dheer wuxuu daa'uud ilaah ugu yeeray haddaba xooggiisa iyo dhagaxiisa weyn iyo qalcaddiisa iyo weliba inuu yahay samata bixiyihiisa waxyaabaha oo dhan marka la eego haddana waa badbaadiyihiisa sidaad arkayso wuxuu haddana leeyahay ilaah waa xooggayga iyo gaashaankayga iyo geeskayga iyo munaaraddayda dheer isagu waa gaashaankayga oo waa isaga ayuu leeyahay daa'uudkan i daafaca weliba waa gabbaadkayga ama meesha aan ku dhunto iyo xooggayga haddaba markii uu qabsado girgirrada meesha allabariga ayaa waxaa soo baxaya in qofku ka badbaado oo kuwa weerara taasina waa sida aynu ilaah u qabsanayno waxaa daa'uud leeyahay sayidka badbaadiyahayga ah waa gabbaadkayga oo weliba innaga oo dhan buu inoo yahay qalcad dheer oo lagu magan galo qalcadda dheer waa meel wanaagsan oo looga badbaado cadowga wakhtiyada iyo meel laga arko nolosha haddaba haddii aad doonayso in aad noloshaada si hagaagsan u aragto waa in aad meel dheer ka eegto sida falimahagu yihiin innaga oo dhan waxaynu u baahannahay inaan aadno qalcad dheer aayaddan waxaannu ku aragnay haddaba magacyo badan oo la siiyey ilaah sida inuu yahay qalcad dheer dhagax weyn gaashaan iyo gabaad waxaa aniga xiisadii gelinaya ereyga tilmaamaha ah ee daa'uud isticmaalee ah kayga oo haddaan tusaale dhex geliyo noqonaya rabbigu waa dhagaxayga iyo qalcaddayda iyo samatabixiyahayga waa baab marka aynu ka hadlayno magacyada rabbiga oo aan leenahay ilaah waa qaadir laakiin tan ahmiyadda leh waxa weeye ereygan isasiinta ah ama yeelashada ah ee ah kayga ama marka aynu leenahay ilaah waa xooggayga waad odhan kartaa rabbigu waa arijirka oo daa'uudna wuu odhan karay markii aynu eegno zabuurka saddex iyo labaatanaad inkastoo aynaan weli gaarin rabbigu waa arijirka oo shaki kuma jiro taa inuu yahay ilaaliyaheenna ha yeeshee macaanigu wuu isbeddelayaa markii uu yidhaahdo rabbigu waa arijirkayga waayo waxa uu qaatay ama isa siiyey ilaah waa sida markii ilmo badan aad dhex timaaddo oo wiilkaagu kugu soo ordo oo ku yidhaahdo waa kan aabbahay waxa uu iska soocayaa wiilashii kale oo waxa uu leeyahay waa kan aabbahay daa'uudna waxa uu leeyahay ilaah waa qalcaddayda dhagaxayga weyn munaaradayda iyo samatabixiyahayga haddaba ilaah buu isa siinayaa sidaad arkaysaan ilaah baad isa siinaysaa adiguna oo waxaad leedahay rabbigu waa arijirka i jira isagu waa munaaradayda oo waa gabaadkayga weliba waa gaashaankayga iyo xooggayga haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabka zabuurada cutubka siddeed iyo tobnaad aayadda saddexaad baalka toddoba boqol iyo shan ee axdigii hore oo leh waxaan baryayaa rabbiga istaahila in la ammaano oo sidaasaan oo sidaasaan cadaawayaashayda kaga badbaadi doonaa waxaan haddaba arkaynaa in caabudis uu leeyahay kan istaahila daa'uudna waxa uu leeyahay waa nebi daa'uude waxaan u yeedhanayaa oo baryayaa rabbiga istaahila in la ammaano haddaan horay idiinku sii wadno ayaannu eegaynaa zabuurka siddeed iyo tobnaad aayadda afraad oo leh waxaa i hareereeyey xarkihii dhimashada oo waxaa i cabsiiyey daadkii cibaadola'aanta mar kale ayaa zabuurluhu wuxuu ka hadlayaa wax ku saabsan sayid ciise masiix si kale oo aynu macaaniga ku garan karno ma lahan oo isku xirku iman maayo haddaynan soo qaadan farsamo uu isticmaalay bishobon oo faallo ka bixinaya aayaddaas markaasoo uu fasirayey oo waxa uu yidhi kaba soo qaad in masiixa boqorka ah isla sidii awowgii daa'uudba ahaa uu ku fadhiistay carshigii boqornimada markii uu ku fadhiistay oo bilaabay inuu ka fakaro dhibaatooyinkii uu maray innaga aawadeen markii loo silicinayay weeye ee dagaaladii uu shayddaanka la galay iyo guulihiisii uu helay markaa taas aynu maanka ku hayno ayaannu awoodaynaa inaan garanno xoogga hadallada markaasoo sida abbaarta ah masiixu leeyahay waxaan kugu jecelahay jacayl dhan rabbiyow xooggaygiyow kan aan howlaha u dhammeeyeyow oo la ii sarraysiiyey inaan kugu ammaano kuwa la soo furtay hortooda markii aynu zabuurkan qaadno waa inaynu xusuusannaa inaynu la qaadayno zabuurka ama qhasiidadan badbaadiyaheenna laga sara kiciyey dhimashada waana fikir ina kicinaya markii aynu isaga u go'no kaasina waa masaal haddaba u taagan ciise masiix saaxiib zabuurkanu waa mid aynu la qaadi doonno masiixa bal aynu iminkana dhegaysanno zabuurlaha oo dib ugu noqonaya khibradihiisii la soo gudboonaaday waxaana aan u malaynayaa intanu ay ka dhigayso nolosha daa'uud mid xirxiran laakiin waxay tilmaan cad u tahay noloshii masiixa markaasoo uu lahaa waxaa igu wareegsan xargihii shi'ool oo waxaa i qabsaday dabinnadii dhimashada aniga oo cidhiiri ku jira ayaan rabbiga baryey oo waxaan u qayshaday ilaahay isna codkayguu macbudkiisa ka maqlay oo qayladayda hortiisa ka yeedraysana dhegihiisay gashay waxaad markaa ogaataa mar kale inuu leeyahay ilaahay maxaa haddaba dhacay ilaah wuu soo jawaabay maxaa haddaba dhacay markii ciise la soo nooleeyey oo uu qabriga ka soo baxay aayadda soo socota ayaa inoo sheegaysa oo iminka waxaa lagu cabbirayaa sayid ciise masiix oo waxaa ku qoran aayadda toddobaad ee zabuurka siddeed iyo tobnaad sida tan markaasaa dhulku ruxmay oo gariiray oo buuraha aasaaskoodiina wuu dhaqdhaqaaqay oo wuu ruxmay maxaa yeelay ilaah waa cadhaysnaa haddaba waxaannu arkaynaa in ilaah u cadhaysan yahay ninka dembigale iyo wixii ay ku sameeyeen wiilkiisa waxaa injiiladu noo sheegayaan markii dhagaxii laga rogay qabriga in halkaa uu ka dhacay dhulgariir wax kale ayaa ka dhacay samada isla sida ku qoran zabuurka siddeed iyo tobnaad aayadaha siddeed ilaa koob iyo toban oo leh dulalka sankiisa waxaa ka soo baxay qiiq afkiisana waxaa ka soo baxay dab waxgubaya oo dhuxulaha ka shidmay isaga oo weliba samooyinka wuu soo fuurarshay oo hoos buu u soo degay oo caagihiisii waxaa hoos yiil gudcur weyn oo waxa uu fuulay kerubiim wuuna duulay haah oo waxa uu si dheeraysa ugu duulay oo fuulay dabaysha baalasheeda wuxuu gudcurka ka dhigay meeshiisa dhuumashada iyo taambuuggiisa hareerihiisa ku wareegsan iyo biyo gudcura iyo daruuraha qarada weyn oo cirka waxaa haddaba jira gudcur maalinta sayid ciise masiix la qodbay haddaba yaa sameeyey waxyaabahan oo dhan haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa zabuurka siddeed iyo tobnaad aayadda saddex iyo tobnaad oo leh rabbiguna waxa uu ka onkoday samooyinka sarreeyuhuna waxa uu ku hadlay codkiisii oo soo daayey roob dhagaxyaale iyo dhuxulo dabah zabuurkan dhegaystayaal waxaannu ku arkaynaa inuu isticmaalayo magacuyaalka ah kayga dabeeto aayadda toddobaad baa isbeddel imanaya waxaana uu ka hadlayaa wixii ilaah sameeyey haatanna aayadda xigta waxa uu ka hadlayaa oo daawud leeyahay isaga iyo aniga taasina maahan naxwe macno leh ha yeeshee sidaas buu u hadlay wuxuu ka hadlayaa qof kale waa zabuurlaha e waxaanaad markaa garanaysaan haddaba sida ay injiiladu u soo kaamilayaan waxaa ku qoran zabuurkan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa zabuurka siddeed iyo tobnaad aayadaha lix iyo toban ilaa toddoba iyo toban waxaana qoran sida tan xagga sare ayaa uu cid ka soo diray oo wuu iqaaday oo waxa uu iga soo dhex bixiyey biyo badan wuxuu iga samato bixiyey cadowgaygii xoogga badnaa iyo weliba kuwii i nabcaa waayo iyagu way iga xoog badnaayeen daa'uud waxa uu leeyahay oo waxa uu iga samato bixiyey cadowgaygii xoogga badnaa waxaannu halkaa ku arkaynaa in aniga iyo adiguba aynu u baahannahay xiriirka shakhsi ahaaneed ee ilaah bal aynu ilaah isku hadlayno oo isaguna wuu ina samato bixinayaa oo inaga samato bixinayaa cadowgeenna haddaba miyaad u baahan tahay caawimaad maanta miyaadse u baahan tahay wehel maanta mid un baan ku odhan lahaa wehel ha kuu ahaado oo welibana kaa tegi maayo welibana kuma gabi doono oo kuma dayrin doono wuxuuna kugu leeyahay oo bal eega had iyo goor baan idinla joogaa xitaa ilaa wakhtigu dhammaado waad garateen baan filayaa kan uu yahay ka waana ciise masiix dhegayste taasina waa asbaabta aan wax badan ugu xidhannahay ilaah taasina waa asbaabta weliba ay khasab u tahay inaad ku xidhnaato ilaah intii aadad ku xidhnaan lahayd zabuurka boqol siddeed iyo toban aayaddiisa sideedaad ayaa waxaa ku qoran waxaa wanaagsan in rabbiga laysku hadlayo intii dad laysku hadlayn lahaa haddaan hoos u daadegno oo soo koobno cutubkan dherarka badan ee siddeed iyo tobnaad ayaannu haatanna eegaynaa zabuurka siddeed iyo tobnaad aayadda siddeed afartanaad waxaana qoran sida tan isagu waxa uu iga badbaadinayaa cadaawayaashayda haah oo adigu waxaad iga sara marisaa kuwa igu kaca oo waxaad iga samato bixisaa ninka dulmiga badan haddaba marka uu leeyahay ninka dulmiga badan waxa uu ula jeedaa shayddaanka waa sidaan isleeyahay ee haddaan horay idiinku sii wado xigishada kitaabka ayaannu eegaynaa cutubka siddeed iyo tobnaad aayadaha sagaal iyo afartan ilaa konton waxaana qoran sida tan sidaas daraaddeed rabbiyow anigu waxaan kugu mahadnaqi doonaa qurumaha dhexdooda oo magacaaga ammaan baan ugu gabdhi doonaa rabbigu si weyn buu boqorkiisa u samato bixiyaa oo waxa uu weligii raxmad u sameeyaa kii uu subkaday kaasoo ah daa'uud iyo farcankiisiiba weligiis iyo weligiis haah innaga xitaa waxa uu inoo fidiyey naxariis maanta zabuurkan wanaagsan waxa uu ku soo xirmayaa ammaanta ilaah la ammaanayo waxaana wanaagsan in ilaah innagana ina geliyo ammaan oo uu ka buuxiyo afkayaga innagoo ilaah ammaanaynaa waxaana ku qoran zabuurka boqol iyo toddoba aayadaha hal ilaa laba sida tan rabbiga ku mahadnaqa waayo isagu wuu wanaagsan yahay oo naxariistiisuna weligeedba way sii waartaa kuwa rabbigu soo furtay sidaa ha yidhaahdeen waana kuwa uu isagu ka soo furtay gacantii cadowga
sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubkiisanaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin